بسم الله الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلاaم على أشhرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعna بma cلمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما ينfعna ولا تجعل فيma cلمتna وباlا علينا waxaan ku jirnay baabkii kollay uu qeyb xadiidka ka mida ayuu tarjamo uga dhigtay laa tasaalu daa'ifatu min ummatii kollay waana dee tarjamadii shaarixaya axaadiistaas bay noo socotoon dhexe kaga jirnay marka wuxuu yihi imaamku raximahu llahu tacaala xadaثanii axmed bn cabdالraحman bn wahbin qaala xadaثanaa cami cabdullaahi bn wahbin قال xdثnا cمرو بن الحاrث qال xdثnي يزيد بن أbي xبيب qال xdثnي cبدالرحمن بن شماsة المهري qال kنت عند مسلمة بن مخلد وعndه cبداللahi بن cمر بن الcاaص fqال cبداللahi سندku de kolley waa dadka aynu in badan soo araragnay waana sanad dhammaantii wada reer masar ah laga bilaabo sheekha mslim ilaa dee صaxaabiga ama labada صaxaabiyan xadiidka ku arki doonaana masar bay joogeenba bal markaa walow markii dambe daaif iyo de uu degay cabdالlahi بn camr aanu halkaa kuba dhiman oo sanadku waxaan leenahay waa sanad reer masar ah cabdiرaxmaan ibnu shumaase ama shamaasana habeen dhaweyd ba waan soo haynay sana horeba ugu soo aragnay marka cabdiلraحmaan ba wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa cinda maslamata bni mukhaladin maslamatu bnu mukhalad agtiisaan ku sugnaa maslamatu bnu mukhalad waa صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah صaxaabi yarna uu ahaa oo bal masalan صaxaabi yar buu ahaa waxaana isaga dee lagaba soo naqliyey inuu si wuxuu sanadii hijrada dhashay ama se wax yar kaba horeeyey oo waa صaxaabi adigoo ansaara صaxaabi yarna ah kollay bilaadaas masar iyo meelana kol waali ama amiir kaba noqday waqtigana kollay halkaasuu kuba sugnaa labiyo lixankii hijiradu dhintay ba ay yidhaahaan culimadu kutubtan lixda ah ama usuusha lixdaana kitaabka abi da-uud unbuu riwaayo ku leeyahay ee meel kale riwaayo kuma laha ama inagu halkan imakaan aragnaa xadiidka ma warinayo isagu axaadiidka inoo soo socdana riwaayo kuma lehe waa dikri un waa hadalqaad iyo xus buu muslim ku leeyahay se riwaayo kuma laha bal kutubta kalena abu da-uud unbuu riwaayo ku leeyahay wuxuu markaa cabdiraxmaan ibnu shamaase yihi maslaman agtiisa ku sugnaa ibnu mukhalad makhladna maahe waa mukhalad magaca aabihii wacindahu maslamo agtiisana waxaa joogay markaa cabdullahi bnu camr bn اlcaas صaxaabigaas cabdullahi iyo abihina صaxaabiga yahay faqaala cabdullahi cabdullahi bnu camrin baa wuxuu yihi laa taquumu ma dhacayso asaacatu qiyaamadu eeg muu rafcin imika rasuulka ilaahay baa yihi muu odhan salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagii waa hadal ku taagan laakiin hadalka inoo soo socda wax ijtihaad lagu ogaan karo ma aha wax ra'yi bal matalan xaggii kasoo furi kara ma aha in uu ruuxu cilmi u hayso oo dee cid ay u sheegtay mooyaane oo dee taasi markaa صaxaabi asxaabta rasuulka ilaahay kaba mid ah hadduu kaba waramo wax aan dee laa majaala lira'yi fiih weye aan ra'yi iyo ijtihaadku aanu maxal iyo mowdic kuba lahayn waxaan tawqiif la-aan la ogaan karin iyada markaas xukmu rafci buu leeyahay ama kolkol waxay taa ka soo reebaan saxaabigu inaanu noqon midda kutubtii hore macrifo iyo waxyaalo uba lahaa taas oo kale kolkol cabdullahi bnu camrinna waxbaa lagu tirin karaa jaanibka kale ah se kitaabka akhirkiisa inooguba iman doontaa xadiidka nawas ibnu samcaan ayaa arrinkan inooguba iman doona isagoo marfuuca kitaabka akhirkiisay kuba sugantao waa xadiis marfuuca marka lafdigan iyaanu marfuuc bay inoogu ahaan haasatan waa qeybta hore ilaa dee laa taquumu saacata ila calaa shiraari اkhalq laa taquumu ma dhacayso ma kacayso asaacatu qiyaamadu ilaa calaa shiraari اlkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan korkood mooye cid kale iyagoo jooga qiyaamada iyo saacaddu ma dhacayso suurtiina lama afuufayo oo macnuu waxa weeye markaa ay saacaddu dhacayso iyadoo dhulka uu ku sugan yahe ruux ilaahay garanaya ama allah bali muwaxidi qiyaamadu ma dhacayso dhammaan waxa isugu hadhaya shiraarulkhalq dad aan waxa weeyaan diin xidhaysa iyo bal akhlaaq fiican iyo ra'yi fiican oo xidhaya atoona aanay jirin oo dariiqyada isku fulfulaya sida xayawaankoo kale oo bal taas bay qiyaamadu markaa ay timaado ama ay dhacdee suurta la afufo kuwa sidaasun baaba adduunyada korkooda kuba sugan laa taqumu saacata ila calaa shiraari اlkhalq waxaanu yidhi hadalkii cabdullaahi bnu camrin baa inoo socdee hum iyagu kuwaas saacaddu iyagoo jooga ay iman doontaa sharun iyaga ka shar badan min ahliiljaahiliyati dadkii jaahiliyada wehelka ahaa oo dadkaasi dee kol kol waxyaalo caqligooda uu diidayuu kaba joojinaya ama xishood u diidayaaba jirtay kuwan iyagu taas ma lahaba iyaga ahlaljaahiliya ka shar badan kale ahlaljaahiliyana axaadiista ama jaahiliya way kusoo noqnoqotaaye waa xaaladay carabi ku sugnayd qabla alislaam oo dee ilaahay subxaana wa tacaala iyo diinba may aqoon jaahil bay ka aheen iyo sharaa'ic diineedba afcaalo kaloo xunxun ay kuba kacayeen oo badanna way jirtay haddaba dadkii ahlaljaahiliya iyagaaba kaba shar badan laa yadcuuna allahi ilaahay ma baryayaan oo ma weydiisanayaan bishayin shay oo waxyaalo haddii dee ay baryaba xaggooda kaba dhacdo ilaa ay ilaahay wax weydiistaan raddahu ducadaa iyo baryada waa ku soo celinaya calayhim korkoodao wax laga aqbalayaa maba jirto oo macnaa laa yastajiibuhum waxa wey ama laa yujiibuhum fa baynamaa waqti adigu intaasuu yidhi eeg maslamatu bnu mukhallad baa majliskiisii la joogaa taabiciganna xaadir weeye saxaabigii cabdullaahi bnu camrin baa hadalkan yidhi oo maslamo agtiisa sidaa kaba yidhi fa baynamaa waqti hum iyagu waa dadkii maslamo iyo ciddii kale la joogtay calaa daalika xaalada ay ku sugan yihiin oo arrinkaa uu u sheegay cabdullaahi bnu camrin na dee waa uu sheegay majliskiina la fadhiyo ayaa aqbala waxaa soo qaabilay cuqbatu bnu caamirin saxaabigaa kale ee cuqbatu bnu caamir ayaa yimi majliskii oo xaggoodii soo qaabilay macnaa uu yimi faqaala lahu maslamatu maslama wuxuu ku yidhi ya cuqbatu cuqbow ismac maqal maa yaquulu cabdullaahi bal cabdullaahi bnu camrin xadiidkan uu sheegayo ama arrinkan uu ku waramayo maqal buu ku yidhi anaa maslama uu qariibsaday arrinkan u qariibsaday qiyaamadu dee marka ay dhacayso inay dad xaaladoodu taa tahay un ay kuba timaado haddaba dee kolleyna axaadiista way maqleen inuu diintani ay qaa'im noqon doonto si axaadiistii imaka aynu soo haynay oo kale daa'ifo muslimiinta ka mid oo qaahiriina ama daahiriina ay jirayso ilaa amarka ilaahay kaba imanayo ama qiyaamadu ay kaba dhacayso ilaa yowmi alqiyaama axaadiistii saasana kolley maqalkoodaa jiray dee markaa labadanna isumay qaban oo waxay u arkeen wixii iyagu ay ogaayeen ama inuu dee arrinkani kaba duwan yahay ah inaanu waqtigaa qiyaamadu dhacayso wax islaama iyo wax diin sheeganaya abaanu adduunyada korkeeda kuba sugnayn faqaala cuqbatu cuqba wuxuu uhi huwa cabdullaahi aclamu isagaa waxa uu sheegay u cilmi badan oo iga cilmi badan ama ana anigu oo arrinkaa ma ogi buu yidhi isagaa jaanibkaa iga cilmi badan iyo arrinkaa uu sheegay wa ama ana anigu fasamictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo laa tazaalu kama suulayso cisaabatun jamaaco iyo daa'ifo min ummatii ummadayda ka midi yuqaatiluuna inay dagaalamayaan calى amri illaahi waa amarka ilaahay korkii iyagoo ku sugan iyagoo diintoodii ku taagan iyagoo u dagaalamaya litakuuna kelimatu llahi alculyaa inay baaqi yihiin qaahiriina xalayin kuwa ka qaalib noqonaya licaduwihim cadowgoodii qahrayo xujo hadday noqotona iyo dee markay munaadaro iyo dood noqotona xujadii way kaga qaalib noqonayaan oo way ku qahrayaan hadday sinaan iyo xoog noqotona waa kuwa qaahiriinta ah kuwaasoo laa yaduruhum aanu waxyeelahayn oonu dhibahayn man khaalafahum ciddii iyaga khilaaftay ee iyaga khilaaftay aanay waxyeelahayn xataa ta'tiyahum الsaacatu waa halkan halka dee ishkaalku markaa arrinkaa uu sheegay oon la yeelnahay waaba halkan lafdigu marfuuc yaanu inoogu noqona waa xadiid marfuuca rasuulka ilaah inay noogaba sugan iyo axaadiisan kaleaynu haynay waana halkan istiqraabka muslamo iyo dee dadkii kale la midka ahaa halkay dee meeshan arrintan cajabkooda iyo inay dee tani isu qaban weydo ay laba ay qariibsadaan ta keentay ama istiqraabkooda oo waa xataa taatiyahum saacatu ilaahay saacadda iyo qiyaamadu u imanayso walxaal hum iyagu calaa dalika xaalada ay ku sugayn calaa dalikana waa inay qaahiriina licaduwihim laa yaduru man khaalafuu diintoodii ay ku dhegan yihiin haystaan diintoodna ay daahir tahay markaa iyagoo muslimiina diintoodii ku dhaqmaya ku camalfalaya ayay qiyaamadu imanaysaabaa xadiidka macnihiisu noqonayaan faqaala cabdullaahi cabdullaahi baa isagu dee si lagu jamcinaya axaadiisan baa agtiisa kuga sugnayd cabdullaahi baa wuxuu uhi ajal haa oo rasuulkii ilaahay ajal waa isa nacam wasanka iyo macnaaba nacam haayo arrinku saa weeye oo daa'ifo muslimiinta ka mido sifadeedu ay taa tahay oo baaqi noqonaysaa waa jirtaa laakiin maxaa dhacaysa uma yabcat ullahu ilaahay baa wuxuu soo dirayaa riixan dabayl ka riixi miski miskiga urtiisa oo kale waa xagga urta miskiga oo udgoon weeye masuha taabashadeeduna masul xariiri xariirta taabashadeeda ay tahay waa de xabtu aada bay u jilicsanta iyo dabacsanta oo waa riix maaha caasifo dabayl dee aada u kacayso aada u dhabanaysa maahae waa laydh aada u dabacsan oo dee hawo un ah khafiif oo taas taabashadeedu ay tahay ruuxa haddii ay marto dee xariir taabashadeeda oo kale xagga liinka iyo dee bal matalan dabacsanaya inaanay caasifo iyo dabayl iyo wax siiga watiyo waxaanay ahayn taas baa ilaahay soo diraya falaa tatruku kama tegayso nafsana fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugan yahay misqaaru dar ama waa shaksi iyo ruux qalbigiisa misqaaru xabatin xabad wax leeg ama u dhigmo oo la wasano min aliimaani iimaana macnaha waa waxyaalaha xubuubta teeda uguba yar ama misqaalu daraba oo iimaani uu qalbigiisa ku sugan yahay macnaha ruuxu xataa iimaankiisu aada ha u yaraado camalkiisu haba ahaado dee mid khalal weyn uu kaba sugan yahay kol haddii iimaanun qalbigiisa uu kuba sugan yahay ilaa qabadatu ruuxdaas baa qabanayso way wada dhimanayaan uma yabqa waxaa baaqi noqonaya shiraaru nnaasi dadka kuwa ugu sharka badan baa dhulka ku baaqi noqon waana xadiid dheero kitaabka akhirkiisa waana xadiidkii nawaas ibnu sabcaan ee dheeraaye imaam nawowi shaarixa kitaabkuna riyaadu saalixiinka kitaabu lmansuuraati walmulax waa kitaabka aakhiradiisa waa xadiidka kuba bilaabanayo dee umuurahani kuba sugnayd iyo axaadiistii baabkaa kuba timi uma yabqa waxaa baaqi noqon shiraaru nnaasi dadka kuwa ugu sharka badan ayaa adduunyadii ku baaqi noqonoo calayhim iyaga korkooda ayaa taquumu saacatu waxaa la arkaa dee mudday joogayaan bo xadiis xudayfa warinaya wuxuu kuba yimi inay dee jiri doonaan dad matalan laa ilaha illa ne muddaa yar indiraaskani mudduu soconaya maha mar keliya in wixii xataa kii iimaanka lahaa iyo taas iyadoo dee jahli jira dad bahaba jiro jahligaa muddo soconoo indiraaska diinto waxay iman doonta iyadoo dee ay waqdad iyagu laa ilaaha illa allahu kelimadaasay leeyihin dadkii naga horreeyanu kaba soo gaadhnay un mooye wax kale aan lahayn oon garanayn salaad garanahayn soom garanahayn oon sako garanahayn oo kale taas bal waa la weydiiyo maxay taasi u tari doontaa baa lagu yidhi oo tunjihi min annaar bu ihi kol haday dee laa ilaha illahu yidhi intaasna adigu way dhammaanaysaayoo dee dadkaas baa isugu hadhayo dee saacadu ma dhacayso sida xadiidkalaba ahaa iyadoo dhulka korkiisa ku sugan yahay axadun yaquulu allahba taasuu leeyahay ama kelima tawxiid ku dhawaaqayaa qiyaamadu ma dhacayso uma yabqa shiraaru nnaasi calayhim iyaga korkooday taquumu saacatu oo markaa saxaabigan jaliilka cabdullaahi bni camrin radia allahu tacaala canhum canhu ama can abihim wuxuu kuba jamciyey axaadiisan keenaysa inu baabka inoogaba sugnayd ee inay daaifo muslimiinta ka mid oo diintoodii haysato bal haysasho un maahee dee diintoodii iyagu waxa weeye ku jihaadaya faafinteeda ama dee waxa weeyaan ilaalinteeda cadowgoodiina qaahir kaba ilaa ay saacaddu kaba imanaysaa inay baaqi noqon iyo xadiidkan kale oo wuxuu kuba jamciyey arrinku saasuu noqonaya laakiin markay qiyaamadu dhowaato ayaa ilaahay subxaana watacaala riixdaa soo diraya sifadeedu ay taa tahay wixii adigu qalbigiisa iimaan ku sugnaaba naftay ka qabanaysaa markaas baa deeta shiraaru naas ay dadka dhulki ama dadkaa shiraaru naasa ayaa dhulkii isugu baxayo oo qiyaamadu kuwaasay kuba imanaysaa haddaba axaadiian xataa taatiyahum asaaca arrinkan ba dabayshaa soo deritaankeedu calaamaadkii saacaddu ka mid yahay oo waxay noqonaysaa ilaa saacadda calaamaadkeedii uu imanayo oo ha taas ama saacaddii ay kaba dhowaanayso oo ilaa ruuxdaa laba gaadhayo waktigeeda ayay xaaladan noqonaysaa laakiin marka waktigaasi yimaado ee ruuxda ama arwaaxdii mu'miniinta laba qabto daa'ifadanna dee dadkaa la qabanaya kaba mid tahay oo markaa axaadiistan ah daa'ifadan ka warramaysa eele baaqi bay noqonaysaa waa ilaa san uu saxaabigan inoogu fasiray xadiidka kalena kuba yimi ilaa inta laga gaadhayo waye waktigaa reexdaas dadka mu'miniintuba guud ahaan wixii markaa joogay ay wada dhiman doonaan markaa dabadeed bay taa axaadiisan kalena xaaladeedu noqonaysaa saasaa uu kuba jamciyey waana dee say axaadiisu ay kuba timi weeye xadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana هushaym عan daud بn abi hindi عan abi cثmaan عan sacd بn abi waqasim qaal anahu qaal bal kolley dadkana waa dadkii iyadna kitaabka aynu marar kala duwan soo aragnay dee haddana markaa waxaa la arkaa markaad magac taqaanee kunya ay ku timaado inaanad isla helin ruuxu haamitaa islaba helin abu cثmaan hushaym waa hushaym بn bashir o isagu dee waa magaciisii aynu kuba arki jirnay hushaym kalena kitaabka kumaba sugnay nin kaleo hushaym la yidhaahaa abu cuhmaankani waa nin aynu muqadimadii intii ka dambeysayba kusoo aragnay abu cuhmaan innahdi waa nin waqtigii rasuulka soo gaadho nin roomba ahaa laakiin markii dambena boqol dhaafay oo aada u cumriyey cabduraxmaan ibnu malli laba odhanayo saynu hore usoo marno caabid hiqa ah dee taabicigaa weynaba ah abu cuhmaan innahdi weeye inta kale se daud ibn abi hindina waa mid dee taabiciintii raggii ugu dambeeye kamid ahaa ma raggii dambe cibaado badnaa siqana ahaa horena aynuu soo marray kolleyna malaa dee waxba tarjamadiisa maynaan dheerayn habeen habeenada kamida waxaan sheegayba inuu say dee kutubta taraajiimta inoogu sugan sanado badan haddamaha sanad iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shantoona waa sanado badan inuu soomayo haddana qoyskiisa ogeyn reerkiisa aan ogeyn inuu sooma yahay subaxdii ayuu dee dukaan yaruu lahaa buu kula kal lahaa wuxuu maanta halkaa kuba cuni lahaa de waana markuu kula kal lahaa iftaarkiisa iyo taa ayuu dariiqa markuu maraya u sadaqaysaa waa soomaya habeenkiina dee cashadii buu soo hoyanayaayo uu gurigiisii u imanaya cashadii dee loo diyaariyey wixii uu sii qaatay ku moodaya reerku inay qadadiisii tahay dariiqa ayuu ku bixinayey isagiina waa ninkaas sooman weeye oo reerkiisii iska daa bal cid kale waa ikhlaasku halku gaadhsiisnaa ayaan qoyskiisii afrii sameeye iyo suxurii sameeye waxaasi may jirin waa iyagii baaban ka warhayn waana sanado badan culimadu dee kutubta taraajimta sanado badan bay sheegaan waa kolley dadkaa hore ikhlaaskoodii iyo bal taas camalkooda say uga qarinayeen aan xataa qoyskoodii aanu dareemahayn camal ay laba imanayaan oo saalixan haddaba wuxuu yihi sacd ibn abi waqaas qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu hi laa yazaalu kama zuulayaan ahlu lgarbi bal galbeedka dadkaa degani aan harta tafsiirada mid kuma sii fasirta laqbeeye daahiriina kuwa iyagu gaaliba inayiin muuqdo oo daahira cala alxaqi xaqa korkiisa xaal ay kuba sugayn oo kuba sugan xaq korkii xataa taquuma saacatu ilaa ay saacaddu ka dhacayso dee kadibna saacaddu waa ay dhowaanaysa weeye qiyaamkeedi waa riixdaas baynu kuba fasiraynaaye taabo weyn xadiidkan muslim baa wariyey lafdigan ahlulgarbina waa yimi markaa culimada qaarkood waa sida imaamkii cali bnu madiniyo wuxuu kuba fasiray ahlulgarb inuu kaba dhigay carab uu kuba fasiray lafdigan qarbina aanu ahayn wixii sharqi qaabilayey ee dee galbeed ahaasan kuba laqbeeye algarbu waa dadka iyagu wadaanaha waaweyn wax ku dhoonsada waa ceelashoodi iyo waxyaalihii inta badan webiye iyo xaamay lahayn ceelashaa dhaadheer ay qoteenna darwi weyn bay wax kala soo baxi jireen oo dhulkii kale biyaa badan lahaayee biyahoodu ay dhowaayeen labay mid ahayne garbigiibu kuba fasiray waayo macaanida luqada laftiga algarbi u yimaada dalwulkabiir weeye wadaanta weyn dadkii u ehelka ahaa waa carab marka iyagaa dhulkoodna oomana ahaa dee ceelashooduna taas ceelashii dhaadheere ee biyaha iyo taa ay kala soo bixi jireenba kuwaas baa adigu uu arrintu ay tao ahlalgarbi inay dee xaqan ku taagan yihiin oo dee waa inay dee islaamnimada ku baaqi noqonayaan kolleyna ma haddee dhammaantoodn oo dee in diintii kaba tagtay iyo wax kastaa way leeyihin waa sa aynu soo marray waa cisaabada iyo daa'ifadaaso inay islaamkii ku sugan ilaa qiyaamo ilaa qiyaami saaca ama ay kaba dhowaanayso culimada qaarkood waana kolley qowlkoodu waxay riwaayaad kala duwan oo meelahan yimi yaanu xadiidka noqona laakiin xadiidka waafaqsan ay kuba yimaadeen oo barhkood ahlalmaqrib ay halkan algarbi dabad bedelkeeda ahlalmaqrib ay dhacday waxay ku fasireen inuu macnuu yahay algarbu min alard bal markaa rasuulka ilaahay xadiidkiisii weeye isaga halkaa uu joogayna qarbigii waxay leeyihiin qarbiga bilowgiisu waa sham buu noqon khaasatan sham malaa qaybihiisa galbeed ayuu noqon riwaayadka qaarkoodna waxaa kuba yimiba lafdigan ahlo sham sida mucaadiya ay kuba fasireen ama bayt lmaqdis iyo nawaaxidiisa ayaa riwaayaadka qaarkood kuba yimi dee suyuudi oo kale iyo sharaxan uu ku leeyahay waa sharax yar kolley kutubta lixda ana uu wada sharxay sharxyo kooban oo waxaan filayaa dhammaanna waa la wada madbaceeyey oo sharxan bukhaarina tawshiix buu ku magacaabay kanna waa madbacaysan yahay adiibaaj abu isxaaq alxuweyni baa waan filayaa imuka inuu taxqiijiyey oo waana dabcada jirto adiibaaj buu ku magacaabay laakiin dee kolkol waxaa dhici karta safxada intaa leg inuu kelimo ka qabto ama safxadhan ama laba safxo laba kelimaba uu ka qabto meel meella uu yar dheereeyo isaga wuxuu kaba dhigaa si dee masar iyo jaanibka ay tahay waxyaala u soo qaataa masar xaaladii iyo waqtigiisisay ahayd intii ka horreysay inay fitantii badnayd ee manaadiq kale kaba dhacday iyagu ay kaba badbaadeen meel cilmina ay ahayd adigu taas oo kale cibaadaadka lagulaba yimaade waqtiyadiisii buu sheegaya daahirka maka iyo madiina ee wixii soo raacay inay iyada uba dhigmaysa adigu bal umuuru tiriyaayo ee bal masar iyo dee barhkoodna ilaa wixii iyo galbeed kaba xigay ka dhigaan kolleyna meelahaasi khaasatan markaa lasii dhaafo ama dee sham oo kale khaasatan xuduudeedii baxriga ahayd iyo tii beriga ahaydba in badan waxay ahaayeen suquurtii islaamka iyo meelahaas xataa dadkii mutadaawiciinta ahaa iyo dadkii dagaalamayay meelihii la tegi jira suquurti iyo muraabidiinta ama ribaadkii bay ahaydba oo bal markaa waxay kaba dhigeen ama sham iyo waxay dee ugu sokayso iyo wixii kasii galbeedeeya siyudina waa taa diibaajkiisa bahada yar dheer buu leeya taa uba doortayo bal markaa laba yidhaaho riwaayaadka qaarkoodna ahlalmaqrib baa yimi barhkood baa makaanka la taxdiidkiisu baytulmaqdis iyo taas mucaad ibnu jabal oo tan kuma fasirina way jiraan sham kuma fasiray waxaanay ahaayeen maxal ribaad bay ahaayeen ixtikaag badnaayoo dee intii aan khaasatan cuhmaaniyiintu aanay imanin dhulkan imika ay turkigu degan yihiin ay reer rum ay degenaayeenna beri ahaana iyagu waxa weeyaan suquurtii islaamkaay ahayd bad ahaana suquurtii islaamkaay ahayd oo kolley waa dadkii mujaahidiinta iyo muraabidiinta iyo taasi waa halkii ay kuwa baaqi ahaayeen bayt lmaqdis iyo nawaaxidiina laguma fasiriye bal markaa aan idhaahno dadka galbeedka hadiyo goori waxaa jira ama kama suurayaan inay dee waa dawaaif iyaga kaa mida ama iyagu dadka daahiriinta xaqii ku dhegan haysta bal xaqii dariiqii iyo ilaalintii dee uba jihaadaya ku baaqiya inay yihiin ilaa waqtigaas imanayso ilaa ugu dambeynna halkaa dajaal laguma dilo oo bal matalan yahuud lagulaba dagaalamo oo laga saaro hay xataa markaa dambe ay noqoto dhirtii iyo agxaantiiba wax muslimiinta laba jiro oo hadlayo odhanaya yahuud baa iga dambeeyey kaalay dil ruuxa muslimka dee geedkii rasuulka ilaahay kaba soo reebay mooye de marka dambada nebi ciise iyo halkaa uu imanayo bal kolley waa maxalkaa jihaad un weeye jihaadkaa joogtada ana weeye dee xaaladan imika ay ku jirtana haddana dee saa rasuulka ilahay noo tilmaamay waqti baa iman laga qaado oo dee ay noqoto xataa geed ay ku gabadaan iyo dhagax ay ku gabadaanba ay yahuudi waayaan bal markaa taasna laguma fasir hole macno saddexaadoo ahl algarbi lafdigan algarbi kolkolna ashidda walxidda ayuu luqada carbeed noqdaa adaygayo shiddado dadka iyagu bal waxa weeyaan ahl aljihaad bay markaa noqon garbi kuli shayin xaddu dadkaa shidada iyo jihaadka u ehelka ah kama suurayaan inay daahirin yihiin laakiin kol hadday alfaad almaqrib oo kale iyo bayt lmaqdis iyo waxyaale inoo yimaadeen ala waxa ugu dhow de in laguma fasiro dee waa jaanibka had iyo goorna xuduud iyo siqaar iyo meel ribaadba ahaa taa inaan kuma fasirno xataa taquma saaca bal baabka waa inoo dhamaaday kolley xalay ama casharkii kan ka horeeyeyna waynu sooba sheegnay oo waxoogaa baan kaba soo tilmaanay ama made axaadiis baa inoo horeysay waxaanaynu soo maray kitaab اliimaan aakhirkiisiina axaadiisan qaarkood baynu kuba soo maray oo halkaa inta badan qolooyinka xadiidka sharaxa ay meelaha kuba horeysiiyeen bal iyada dee kolley waa rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mucjizaadkiisii buu kaba mid yahay wuxuu kaba waramay dee inay jiri dindiintani kolley haddii meelaha qaarkood cidhiidhi ku yimaado meelaha qaarkood qalabo gaala ay timaadaba haddana dee kolley diintu waa taa qaa'imkaa cid haysata oo iyadii bal matalan dee ku dhegan bal ku jihaadaysa iyagu markaa ama xujo ha noqoto ama sinaan iyo quwo kalea haba noqotee daahiriin inay jirayaan oo xataa hadday sidii rasuulka ilaahi xadiid kale kuba sheegay dadka dhulka oo dhame ay isugu tagaan oo isugu yimaadaan qaybadii islaamka inay wada banaysaan dhinacya ma aha meelo qaarkood way dhacaysaa laakiin dhammaanba inay wada banaysaan baybadii islaamka ay tirtiraan oo wax islaam sheeganayaba la waayo in la suuriyo taasi wax dhacaya maaha oo taasi de haddaana iyagu dhexdooda sida xadiidka kuba yimi iyagu kuwa ishalaagaya kuwa isqafaalanaya aanay noqon sida waktiga dhacdo bal taas ba weeye horta waa rasuulka ilaahi mucjizaadkiisii waktigaa uu sheegay ilaa maantana iyo ilaa in dambena ee daa'ifadaasi waa wax jirta uunoo dad muslimiin oo diintoodii ku dhegan oon cid uga markaa taasi oo haysto oo dee ku camal falayo oo ku dhaqmayo faafinaya waa la heli uun bal ilaa waktigaa lagaba gaadhayo xagga daa'ifadan rasuulka ilaahay sheegay bukhaari oo kale wuxuu kaba dhigaa daa'ifadan inay ahl alcilmi tahay imaam axmed ba wuxuu kaba dhiga haddaanay ahlulxadiid ahayn daa'ifadaasi ciday tay maba garanayo laakiin hadal buu leeyahay aada u fiican nawowi raximah llahu tacaala kolleyna aqwaalihii meelahan jamcinaya halkanna uu kuba yidha aimmadna ay halkan kaba soo naqliyaan oo ah waxaa suurtagalaba daa'ifadaasi in dee la yidhaho ahl alxadiidu ama ahl alcilmi uun oo taasun lagu koobo inay ka habboon tahay oo ixtimaal inay mu'miniinta dhexdeeda daa'ifadani ku baahsan tahay kuwa geesiya oo dagaalamaya inay ka mid yihiin kuwa fuqaha ah iyo muxadisiin iyo zuhaad iyo kuwa dadka macruufka amra iyo munkarkana kaba nahiyaya ee khayrku intaba waa wixii camalkii islaamkay tani kaba mid tahay diintii nooleynteedii bay taasi kaba mid tahay ee kuwa fuqaha iyo muxadisiin ama zuhaad iyo kuwa dadka macruufka amra iyo munkarkana kaba nahiyaya ama khayr kaloo dee waxyaalaha anwaacdii khayrkaa kuwa laba imanaya oo macnuhu waa maxay daa'ifadii inaan la odhan waa kooxda keliya ee dadkii muslimiinta dhexdoodii bay kuga baahsan tahay kuwii muqaatiliinta ahaaye iyagu liiclaahi kelimat illaahi u jihaadayay dee qeyb bay kaba noqonayaan dadkii cilmiga iyagu kuba sifoobay ee faafinayay anwaacdii ama fiqaa noqoto ama xadiid iyo bal taas oo kale waxa weeyaan qeyb bay kaba noqonayaan kuwa dadka xaqa ugu yeedhaye macruufkii amraye munkarkii kaba nahiyayo dee isaguna de waxa weeyaan qeyb ama waxa weeyaan muhim oo dee islaamkii kaba mid iyaguna qeyb bay kaba mid noqonayaan ama khayr kaleba samaynayey markaasaa wuxuu leeyahay arrinkana kama laazimayso inay magaalo keliya wada joogaan ama mandiqo keliya kuba urursanaadaan ee waxaa suurtagalaba inay aqdaartii dhulka ama bilaadii ku baahsan yihiin oo dee ay daaifadii ka wada mid yihiin daaifadii ka wada mid yihiin bal oo laakiin ay bilaadii kuba baahsan yihiin bal taasna waana hadal dee bal matalan kolley yar keenaya in dee khayrkiina waa baahsan yahay camalkii islaamkuna qeyb keliya un maaha dee waxa weeyaan waxay dhici kartana ay adagba inay qolo keliya ama cid keliya ama shaksi keliya la yidhaha acmaashii khayrka o dhan buu wada hayaa oo wada ilaalinaya dee takaamulkan baa jira laisbuuxinayo ee qolaba ay qeyb intay timaado ba laiswada buuxinayo khayrkii saa uu ku taab noqonayo laakiin cid gaaro gaar ahaan la yidhaha khayrkii oo dhan bay la wada timo awooddaasay yeelatahay ay wixii u wada qumto wixii loogaba wada baahnaa taasi way fogaanaysaa oo hadalkiisa waa waxaa qiimaha weyn uba sii yeelaya waxaan uleeyahay xadiidku wuxuu daliil u yahay ijmaacu inuu xujo yahay waxa loo daliishaday ijmaaca xujiyadiisana waxa ugu asaxsan buu leeyahay si ugu daliiliye waxa weeyaan in dadkii muslimiinta wixii ay isku waafaqaan guud ahaan ama dee aclaamtoodii iyo culimadoodii in wixii ay isku wadafaqana cid khilaafsani aanay jirin waa shay xaqa oo ilaahay ummaddan dalaalo kuma mideeyo ama shay khada ah marka haddii ay dhici karto in dadkii oo dhami waxay isku wada raaceen hadda waa dadkii dee bal matalan ama aimadoodii culimadoodii ay wax isku wada raacaan waxaas khada laguma baneeyo waxaa meeshii iman lahayd inay meesha kaba baxdo daa'ifadan iyagu xaqii ku taagan oo markaa aan la helin dee markaa baadil laysku wada raacay daa'ifo iyagu xaqii ku taagan oo daahiriina inaan la helin oo daa'ifadii baa meesha ka baxaysa marka wax baadila layskuma wada raaci karo haddii kale daa'ifadan rasuulka ilaahay sheegay ee uu sheegayna diinkani inuu qaa'im noqonayo yuqatilu caleyhi cisaab min almuslimiin ama daa'ifada xaqa ku taagan ayaa waqtigaas baadilka laysku wada raacay aan jirahayn dee taasa ma dhacayso rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay ilaa qiyaama saaca ma ay kaba dhowaanayso inay daa'ifadaasi jirto hadal baan u raaciyo wuxuu hi xadiidkii iyada xadiidkan baa waxa loo daliishado ugu asaxsane ama xadiidkan aan laa tajtamicu ummatii calaa dalaala sheekh waxaa ka cabira xadiidkaasi waa daciif bal xadiid kolle duruq badan buu leeyahay malaha hadal uu lahaa sakhaawine kitaabkiisa almaqaasid alxasana sax weeye afraadda duruqdiisa markaan eegno dacfi waa jira ama daciif waa noqonayaaye laakiin asaaniid kala duwan waa leeyahay matigiisu waa mashhuur waa su ka cabira asaaniiddiisna way badan tahay shawaahid kale oo ama marfuuc iyo keyrkiiba waa leeyaho marka shaygaa la eego majmuuca taa la eego dee waa wax marka la eego tilmaamaya majmuucaasi asaaniidda badan leeyahy asal inuu leeyahay meesha bal uu asal leeyahay xadiisku taas tilmaamaysa waana hadalkii sakaawi bab muraacaati maslaxati dawaabi fi sayri wanahyi can tacriisi fi ariiqi hadakani baabu muraacaati maslaxati dawaabi daabooyinka waa gaadiidkii uun geeriyi waktigaa la raacay inta u badnaa ha noqoto fardihi dameeri guud ahaanba wixii adigu la fuushanaa maslaxadoodii oo la ilaaliyo la dhowro fi sayra xagga socodka oo dee ruuxii isagay dantiisa too waa kan isagii markuub ay utahay ku gaadhayo meeshuu doonayay haddaba maslaxadoodii iyagana la dhowro loo loo markaa dee dhimrin iyo naxariis loo naxariisanayo taasi meeshii ay jirto xaggii socodkii iyo wanahyi nahayntii laga iskaba nahiyayey can itacriisi degid la dega habeennimo tacriisku waa nuzuul aakhira leyli ama habeenkiiba dheh in la dega habeenkii fi ariiqi wadooyinkan la marayo dee markaa dadku ay safarka yihiin safarka yihiin ay u baahdaan inay habeenkii dee bal ay meel seexdaan ay meel degaan ayaa wuxuu leeyahy inay meeshii waddada ahayd ee la mariyey un ay degaan taas nahyi baa ku yimi aan arki doono xikmaddeeda ama waxaa loogu diidayana ama nahyigaasi u yimina xadiidka inoogaba imanaysaa bal taas buu baabkeedi yahay xadaثanي زhayr بن xرb qال xadaثna jrيr عan سhayl عan أbيه عan أbي هurayرaةa qال أنه qاal qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi xadiidka de jrيirna waa in cabdالxamid sahilna waa in abi صaalix idaa saafartum oo aabbihiisan can abihina waa abu saalix asamaan weeye idaa saafartum haddaad safartaan fi lkhusbi barwaaqada waqti dee dhulku barwaaqo yahay daaqi uu leeyahay uu biyo leeyahay aada safartaan dee faacduu siiya alibila geela siiya waa dee wixii u badnaa waxay fuuli jireen ee safarada dheer ay u qaadan jireen xadahaa dheefteeda iyo nasiibkeeda min alardi dhulka xaggii ugaba sugnaaday ama xaggiisa ka ahaaday siiya waidaa saafartum haddaad safartaan fi sanati sanadu imika waa abaarti waa waqtigii abaarta ahayd jalbigii iyo qaxdigii weeye dhulku aanu wax baaqa lahayn biyo aana jirin faasricuu dedejiyo calayha calayha wa cala dawaabi ama cala libil asayra calayha weeye socodka markaa xaala korkeeda kuma sugantihin socodkii dedejiya si a hore meesha abaartaa ugaba baxdaan bal qeybta dambe xadiidku ay noo dambayso laqbada waan ku deeyanana eegi doonaaye waxaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ilaah baa wuxuu ku magacaabay wara'uufu raxiim inuu yahay kaa naxariista badan waa rifqiga badan dhibrinta badan bal xadiidkan malik oo kale kitaabkiisa in allaha rafiiqu yuxibu rifqa ayaa kama horeysa bilahi ilaahay waa rafiiq rifqigana waa jecel yahay cunfiga waa nacaya iyo taasba marka aad dhulku waqti uu barwaaqo yahu doog leeyaho dee meel kastaba biyo jiifaan aada safraysaan geela aad fuushantihiin xadigeed iyo nasiibkeediiyo dhulka kaba siiya macnuhu waa maxay idinku waa kanoo qaradkii iyo dantiinii baa ku gaadhaysaan waxaaba dhici karta safarkuna inuu dheer yahay dee khaasatan waa ta loo baahanayo safarkii halkii lagu socdayna meel dheer uu yahay haddaba kol haddii dhulku barwaaqo yahay dee cushbigaa iyo si ay dooggaa isagaba daaqdaan ma xabaadkaa kuba yaala socodkii ha badinin ee kolba yar nasiya oo daaya ha daaqdo ha cabtoo daaqa haba daaqdo waxaan gaadiidkadaba markuubkan aa fuushan tihiin si iyaduna dee idinkii waatanoo waa ku intifaacaysaane iyaduna xadigeedii iyo nasiibkeedii dhul iyo wixii nafciga uguba sugnaa ee baadkan iyo daaqan inay daaqdiya cushbigan ahaa ay iyadina bal ay u hesho taaba weeye laakiin maxaa rasuulka ilahi haddii laakiin dhulku abaar yahay oo dhici karta safarku inuu dheer yahay oo haddii dee aayar kolba la socdo meel la dego lagu sii nasado adigu iska wadato sahaydaadii iyo biyahaagii laakiin iyadu waxay dhulkii ka goysaba aanay lahayn marka dambe dee gaajadaasi haraadkaas baa meel la fadhiisan dhexdoonay idin gaadhsiinahayne dhulku hadduu abaar yahay socodkii dedejiya oo si aa hore uga baxdaan meeshan dee abaarta ah maqsadkiisina a u gaadhaan iyadoon weli weydoodin oo waxa weeyaan weli hilibkeedii ama sida inoo dambaysaba dhuuxeedii uu baaqi yahay a arrinkii a kuba gaadhaan waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh irshaadkii waa iska dee dadkaba sidaa uu maslaxadood iyo dantooda u ilaalinaya xayawaankii iyo dee taasna waxay maslaxa ugu sugnayd buu ina farayaa inagu dhiirinaya bal taasow ina amrayaa waa dee ra'fadiisii iyo raxmadiisii ilaahay subxaanahu watacaala kuba sifeeyey taasi waa qaybta hore xadiidka wuxuu uhi waidaa carastum haddaad degtaan ileyla habeenkii kolley alleyl waa iska de waxa weeyaanun ta'kiid ahaan iyo caddayn ahaan tacriis waxaa la yidhaahba de waa degitaanka habeennimo laakiin inta badan culimadan luqadu waxay ka dhigaan habeenka aakhirkiisa degidda la degay tacriis yidhaahaan laakiin abu zayd la yidhaaho aynu hore u soo maray oo waxa weye mayaba habeen baan idin yar diray oo magaciisiyo si loo soo helo lugawi ahaa kaas baa isagu wuxuu kuba tagaa inuu yahay annuzuulu leylan ama aakhir ha noqdo ama awal ha noqdo habeenkii haddii la dego macnuhuna waxa weye safar haddaad tihiin oo habeenkii aada degtaan fajtanibuu ka dheeraada aariiqa ariiqa manaa marka aad degaysaan meeshii waddada ahayd ka yar durka meel waddada ka durugsan dega sababtuna waa maxay waa tan ciladiiya fainahaa duruqdu ama fainahaa dariiqu baan ujeedaa lafdiga adariiqna habeen dhaweydna asabiil baan soo haynay lafdigu luqa ahaan de waa kanoo lafdi ahaan waa kanoo tadkiir calaamataanisi noogama muuqato adariiqatu lama odrhanayo laakiin macno ahaan waa mu'anas san baa keentay fainahaa damiirkan taaniiskale ama mu'anaska in loo celiyo oo fainahaa waa dariiqi waayo si asabiil oo kale yudakar wayuanas macna tadkiirna waa soo arooray taniisna xagga luqada waxay kaba muuqanaysaa ana san hore usoo sheegnay taaniiskaasi san oo kale damiirkii u laamayey ama ishaaro dee isagii laguma ishaarayo ama sifadii iyo nacotii iyo waxyaalaha caynkaasa ayay ka muuqataa macnaha taaniiskiiyo kelimadu ay leedahay marka aan taaniis laftii jirin taaniiska macnawiga fa inahaa dariiqu haddaba mawal hawaami waxyaalahan dee hawaamta sida maski iyo abeesada iyo wixii sunta lahaa weeye jamcuhaama bilayda habeenkii meeshay uhoydaan weeye kolley alhawaam markaan idhaha jamcu hamatin waa waxyaalahan de waatu sumum sumta leh waa la yidhaha kol kolna wax ka camsan baa loo isticmaalaayo xasharaadkii guud ahaanba kitaabkaynu hore ugu soo aragnay xaj saxaabigii kacb bnu cujra markii injirta badani adigu waa xudaybiya ahayd de markaa xaj lama joogin oo xudaybiya ahayd waqtigii xusaarkii injirta badani madaxiisa ay gashay inuu rasuulka ilaahay kuba yihi laakiin dee xaj waxaa loogu soo arooriyey waa aayadan marka ayaa kuba soo degtay xajka iyo shucuuntii marka khaasatan fidyadan haddii madaxa la xirta kaba imanaysa suuratulbaqara kuba sugnayde ayudiika hawaamu ra'sik ayuu yihi rasuulka ilaahay miyuu ku dhibayaa hawaamta madaxaagu dee hawaamta jirtayna injir bay ahayd markaas markaa wax ka acamsan waxaan sumta le waa loo isticmaalaa halkan oo kalena laakiin waa wixii sumta lahaa macnaa habeenkii oo ujeeddadu dee waxyaalahaas bahaluuna waa dariiqoodii iyaguna ay marayeen oo ama wax dadkaa socday ka dhacay haba eegeen ama wax ka hadhay ha kaba heleen waayo dariiqay marayeen waxyaalaha iyagu hawaamta ahna meelahaas dee iyagoo dee wax doona risqi doonaba iyagu saas bal matalan ayay meeshaas soo maraan markaa ruuxii waddada seexday ee dariiqa seexday ee wuxuu khatar u yahay waxyaalaha meeshan maraya ee ama bahalba ah ama hawaamtaasba ah waxaa masaskii abeesooyinkai waxyaalahaasi inay waxyeelaan oo ama ay cunaan ama ay qaninaan taas haddaba waa iyaduna maslaxadeedii waa sidii baa rasuulka ilaah inooguba hanuuninaya dariiqii ka durka weeyaan oo meeshii dariiq ahayd ee waxyaalahaas habeenkii ay soo doonanayeen ay marayeen dee maalintii iyaga way gabanayaanoo dadka ay waxaa kaba baqdeen habeenkii bay marayaan ayay taas kaba dheeraadaan fajtanibu ariiqa fainaha mawa lhawaami bileyli waa waxyaalaha hawaamta ayay habeenkii hooygooda ay tahay bal riwaayo kale xadiidku leeyihina waa tan xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaale xadaثna cabdالcaزيز yعni بn mحamedi waa ninkii daarawardi ama faqiha loo yaqaaneen weeye can سhayli can abihi markaa shayl iyo abihiy markii horeba waa inoogu sugnaayinta yare hore baa isbedeshay can abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi idaa saafartum haddaad safartaan fi lkhصbi waa waqtiga barwaaqada ah dhulku barwaaqada yahay faacduu siiya alibila geela de haddaan geelba la wadanee farda iyo dameer iyo wax kaloo adugu xayawaana la wato iyaduna waa lamid une waa wixii ugu badnaaya khaasatan safarka dheerna ay u raaci jireen xadaha nasiibkeeda min alardi dhulka xaggii kaba siiya waidaa saafartum haddaad safartaan fi sanati waqti abaarana ama waqti abaarta fabaadiruu la degdega oo bihaa ay waa bilibili weeye niqyahaa dhuuxeeda oo macnaa waxa weeyaan waxa ula degdegtaa dhuuxeedii la degdego macnaa waxa maxay haddii dee safarkuna dheer yahay aayarna la socdo dhulkiina waxa ay daaqdaaba aanu jirin ee waa hilibkeediina meeshii way weydoobaysaa waxaana dhici karta inuu dhuuxiba kaba baxo ee lafteedii uu dhuuxu kuba sugnaa haddaba intaa ay quwa ku baaqi tahay intaa weli hilibkeedii baaqi yahay intaa dhuuxeedii baaqi yahay socodkii dee halkii adoonaysay gaadho dhulkan abaartaana ka saaro kala baxa si aanay dee waxa weeye dhexda aanay idinlaba fadhiisan iyadina dhibtaas ee gaajada iyo rafaadka kale aan u asiibin fabaadiruu la degdagoo macnaha bihaa niqyahaa dhexeeda waa dhuuxeedii la degdego waa intaa adigu dhuuxa baqaa niqyahaba dhe waa intaa dhuuxeedu uu baaqiga yahay la degdega oo la gaadha markaa halkii aad kuba socoteen waidaa carastum eeg halkan bileyl lama socoto waayo macnaha tacriif waa nuzuulu leylan ama aakhir aan idhaahna ama aan idlaaqnabe fajtanibu ka dheeraada aariiqa ariiqa fainahaa duruqu dawaabi daabooyinka wadooyinkeedii weeye wamawa lhawaami bileyli xayawaankaa dee sunta laba meelahay u hoydaan weeye habeenkiinoo habeenkiiba yimaadaan iyagoo dee kollay meeshad in la maro way garanayaan oo de waa hanuuninta rabbi subxaana watacaala qadara fahada oo ruux wax kastaba uu ku hanuuniyo dee wixii bal markaa isaga u islaaxinayay markaa halkii bay soo doonanayaan oo bal inay wax ka helaan iyo taas haddaba ee idinkay dhibisaana idinkaban kaba dheeraada xadiidka markii hore aan soo marnay tacliil labaad baa inoo yimi maka o halkan fainaha duruqu dawaabi wax keligan kuba fasiri karnaayo dee hawaamtii markaan ka dhigno dawaata sumuum iyo waxaa beerka kuba socda iyo taa aan kaba dhigno oo daabana dee kulu maa yadibu cala lardi ama dawaat lardi cee bahalihii keliya waxyaalaha haddaan kuba fasirno ishkaal ma jirayo qoloyn markaa saaxiib shekh weyi de maka inuu dhinta warmahayo taqyudiin cusmani la yidhaaho adugu waa dee bakistani weeye wuxuu leeyahay takmilo uu kitaab sheekh ka horeeyey oo isagu dee intaa mala la qaybsamin bakistan iyo hindiya ayaaba de waa hunuuda hindigaasu kamida shabir cusmaan oo fatxulmulhim la yidhaaho muslimka uu kuba sharxay oo sharax fiicana ayuu kaba dhintay oo markaasu isagu taam yeeloo kolkol la yidhaho takmiladaaba ka fiican kitaabkii hore asalkaa taqyudiin alcusmaani de anigu hortay beryo dhaweyd waa noolaa hortay markaasa halkan dawaabtii wuxuu kaba dhigaaba dad dee dadkii kale iyaguna socotadahaa dawaabtoodii ay fuushanaayeen oo ay tahay meeshii de kol hadday dariiq tahay bal adigu haddaad seexatay oo iska degtoo doonaysa inaanad socon dariiqiina dariiqii dadku ay marayeen uu yahay ay dhici karta dad kaloo maraya uu jiro seexashada dariiqii seexataa dee dawaabtii iyo wixii maraya kale cidhiiri kuba keenaya cidhiiri kuba keenaya oo markaa laba cilo xadiidku ku wada cilaysan yahay midi waa ruuxan meeshan seexanaya ama habeenkii degay si aan darar uga iman ba hawaamtaas iyo waxyaalahaasa mare eh oo ama meesha soo doonta hadday doonaad habeenkii uhoydee si aanay dhibi kaaga kaba dheero weeye arrin kalena waa dee dariiqii adigu malihid dadkay ka wada dhaxeeyaa hadday dad kaloo marayaa jiraan ha ku cidhiirhine dariiqii ugaba dheero faina duruq dawaab marka kitaabkiisu dee kala dad dadkaa mucaasirkaa yahay ayuu soo qaataa oo kale wuxuu leeyahy taasi waxay tilmaamaysaa oo kale dee duruqdii waa meelihii la degada sida magaalooyinkii oo kale iyo wixii ba matalan dadka ku celiliyey dariiqii ee ku yaraynayay inaan lalaba imano intuu soo qaata dee dariiqii ba matalan la marayay haddii gaadhigii bartankiisii la dhigo ama taas oo kale dadkii uu cidhiiriyo meelci kaba maraan la waayo oo kale dee tii bay soo gelaysaa oo dee waa maslaxadii dadka iyo taas in tii lagaba dhowro intuu soo qaata qawaacid almuruur dee waxaan taraafigana shaqadooda ay tahay iyo oo de nidaam dadkii lagu kala badbaadinayo o la ilaalinaya inay muraacaadkiisu markaa waxdee loo baahan yahay noqon iyo in la dhowro la ilaaliyo bal waa saaxiba takmila ama takmilatu fatxi lmulhim ama taqyidin alcusmaani hadalkiisii kitaabkana qeybta dambe ayuu isagu leeyahay sharaxa kitaabkana waa kitaab madbuuco dee mutawafiro haddaan suuqyada lagaba helin bana ninkii dee isticmaali karaan tareedada isagoo bilaashu helaya waqfiye iyo kaba helaya kitaabka o dhan oo wada bilaashu helaya siisa u qaato bd waliba si fiicanna faarasadiisu ay ufiicanto isticmaali karo adeegsan karo fainaha durq dawaabi ma lhawaam bal baabka waa inoo dhamaaday kolleyna walow aan soo sharaxnay imaam nawowi baa hadal yar uu leeyay wuxuu leeyahy xadiidka macnihiisun waa borin layskuba borinaya cala rifq bidawaab horta in dawaabtii loo dhimriyo maslaxadeedii la ilaaliyo marka haddii wakti dee safara barwaaqaa la safrayana socodkii la yareeyo macnaa kolba la dego weeyaan oo si iyadii ay u daaqdo haddii kalena bal iyadii si hore loogaba tallaabiyo taan halkaa nafteeda ayaa saaxiba takmininkan aan sheegaya ayaa wuxuu wuxuu yihaa arrinkii kol haddii dee daabada ilaalinteedii waa neefka geela ama dawaabta ilaalinteedii rasuulka ilaahay tan uu amray dadkuna min baabi awlaa bay noqonayaan oo wuxuu soo qaadaa dadkan dee ku safraya gawaadhida ee kuwii sawaaqdahaa buu leeyahay ama shoofeeradii iyo darawaladii oo kale iyo inay dadkan ay sidaan ay dhowraan oo xagga cuntadoodii iyo waxay cabayeen iyo raaxadoodii iyo waqtiga istiraaxo u baahnaayeen oo hadduu ninku gaadhigii wado meel dheerna lagu socdo u yidhaha marna ma joojinayo oo dadka ay u baahdaan xamaamyo dadka ay cunto ubaahan yahin dhul bay ubaahan yihin dee dadkiiba ay dhib ay uguba sugantao kolle dii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal yidhi neefkan uu yihi xadligeedii siiyoo dhowra ruuxii ibnu aadamkaana muxuu noqon waa min baabi awla u ka awlaysan yahi oo markaa ay eegaan dee dadkan ay sidaan iyo maa waqtiyadii ay dee bal matalan ama cunto u baahnaayeen ama degid ama dee u baahnaayeen ba istiraaxo kale ay dhowraan waa wax saaran buu leeyahay waana hadal yaroo dee khaasatan mucaasirnimadiisan iyo waktigani uu keenay inuu bal arrintaas oo sharaxa uu kuma soo daro baabun asafaru qidcatu min alcadaabi safarku waa qeyb cadaab ama qidco cadaab kaba mid ah waistixbaabi baladaar baabu safari kolley si laqbaa dambe inoogu hagto waa yar aad bay yar tarkiibka adag bukhaarina raximah llahu tacaala isaga kitaabkiisa isagaa taraajimta lahaa taraajimtiisuna kolkolba yar ishkaalaan iyo waxyaalo yeelata khaasatan waxaabay yidhahaan fiqu lbukhaariyi fii taraajimi bukhaari fiqigiisi iyo ijtihaadkiisa wuxuu ku jiraaba waa halka mujtahidnimadiisii xagga fiqi amaha xadiid aan fiqi ahaanba meelaha kaba muuqata waa taraajimta uu dhigo culimadii in badan ku riday bal maxaa tarjamadan macnaheedu yay maxay tahayo dee intaasoo kitaabo kala duwan ayay dee leedahay bal imaka dee ay malaa dhowr ka madbuuc yihiin taraajimtiisa unfasirta laakiin ishkaalka muslim jira taraajimtani isagu muu lahayn shuraaxdii baa laba timi kol haddii dee iyagaa sharxay markaa marka kitaabka yimaadeen la sharxayo inay tarjamadii haddii muslim leeyahay waxay u ihtimaami lahayen qorooyinka shuraaxdu bal tarjamada tawjiihinteeda iyo sharaxeeda lakiin waa tarjamo iyagoo ay samaysteen cilimo ihtimaamayso kol kol baa in laqada isasaarkeeda iyo bukhaari iyada ama shuraaxduna inta badan way barhkood waabay dee tarjamaday ku khaas yeelaan ee kuwa kala duwan sa ibnu rushayd kitaabkiisa lama wada hayo oo kale iyo kuwa iyaguna dambe oo kale mn hore dee waxaan filayaa ha ibnu munayir kitaabkiisa almutawari isna waa mudabacaysan yahay rag dambe oo kolley in aan waktigeenan kaba sii dheerayna kutubtooda way madbacaysan yihin oo taraajimta uun xalinteeda iyo tarkiibkeeda lakiin muslim taas ma laha sababto isagaan taraajimtaba lahayn shaarixii baa iska leed marka de wuxuu isagu soo dhigtay isagii ma sharxayo cibaaradiisiina ma tawjiihinayo taa maxaan u leeyahay bal haddaan idhaha baabu safari qidcatu min alcadaab waa tarkiibkiiba ah ee jumladu xadiidku asafaru qidcatu min alcadaab laftiga xadiidka weeye waxay in mubtadiye khabar aan kaba dhigno markaa baabun aan iska gooyo on dhaha hada baabun markaasa asafaru safarku qidcatu min alcadaab lakin waxaa ishkaal haddana ka imanaya wastixbaabi dee waxay u yarba hata in baabkii loo idaafeeyo wa baabu istixbaabi tacjiili lmusaafiri oo in yaroo tarkiibkaa yar qaliq ku yar jiraastay ii muuqata adigo ayla tahay way aniga haddaba baabu safari ama baabu bayaani safari o baabu bayaani ana safara safarku qidcatu min alcadaabi inuu yahay waistixbaabi tacjiili musaafiri wa baabu istibaa istixbaabi tacjiili musaafiri ruuxii musaafirkaa inuu dedejiyo sunanibadkeed ilaa ahlih manaa arujuuca ilaa ahlih laabanku ehelkiisii uba soo laabmayo bacda qadaa'i shuquli muraadkii uu safray intuu dhammaystay dabadeed iyada xadiidkay nooguma imanan waxba xadaثna cabdالlahi بn mسلمة بn qacnbi وإsmaaعiil بn abi weysi وabu mصcbin الزhriy وmansuur بn abi mزaximi وqtaybaة بn سacيidi qaluu xadaثna malik macnaha شhan sheekh oo mslim ayaa iswada raacay shantooduba waxay ka wada warinayeen imaam malik nin lixaadna wuu inoogu soo biirin doonaa oo kii lafdiga lahaa intani lafdiga ma laha waa nin lixaad oo isaga kii lafdiga xadiidka lahaayana uu inoogu soo biirin doonaa markaa raggan uu inoo soo tiriyeyna kolley bal afar kaba mida horeynu usoo maray waa alqacnabi iyo ismaaciil ibn abi weys oo imaam malik abtiba uu ahaa xagga nasabkana ay ku kulmayaan abu weyskana waa ismaaciil ibn cabdillahi ibn cabdillahi ibni uweys waxa weeye weyskan baa ah ibn malik ibn markaa taas oo mali malik ibn anas ibn malik iyo anas ibn malik oo aabihii iyo weys ibn malik walaalay ahaayeen markaas isagana abtiba u ahaa oo dee xagga kalena adeer iyo xaasu u yar noqonaya in adeere bal horaynu soo aragnay mansuur ibn abi muzaximna waan soo amray qutaybana waa imaamkii macruufkaaba laakiin waxaan inaan hore usoo arag abu muscab الzuhri caawi inoogu horeeya abu mصcab الzuhrina kolley waa nisbada aلzuhriyi waa reerkii reer beni zuhre rasuulka ilaahay ba reer atigii ahaa salawaat ullahi wasalaamu عaleyh waxaana abtirsiinta ku galaa cabdالرaحmaan ibn cawf buu ku galaa cabdالرaحmaan ibn cawf axad alcashara oo magaciisa axmed baa nin kala idhaha ibn abi bakr ibn الxariث ibn zurarata ibni mصcab ibn cabdالرaحmaan ibn cawf adigo cabdالرaحmaan ibn cawf buu abtirsiinta ku galaa waa nin reer madiine ah oo faqiih ahaa oo kolleyna atbaacu taabiciintii raggii la kulmay raggii ugu waaweynaa waayo de waa kaa imaam malik oo atbaacu taabiciinta oo dadkii la kulmay waa dabaqadii koobaad ee jaanibkaas buu noqonayaa isagoo atbaacu taabiciintii maaha lakin waa dadkii ku xigay kuwoodii ugu waaweynaa marka la eego xaafid maxajar wuxuu ka cabiraa saduuqe lakiin rag kala duwan oo dahabiyi ay kaga mid yihiin siqay nimay gaadhsiiyaanoo bal waa nin siqa ayaan leenahay marka la eego kutubta lixdaana dhammaan riwaayu ku wada leeyahay dhammaantoodna way la wada kulmeen waxaan nasaa-i ahayn oo nasaa-iba waasida kaba wariya oo haddii uu nasaa-ina la kulmo waxay ahaan lay dee kuwii buu inoo geli laha ay la wada kulmeen nasaa-i laakiin nin khayaado sunno laydhaah oo ahlu sunnaha dawaarlahoodii dawaar lu ahaayo wuxuu ahlu sunna buu kafanta utori jiray kafana utori jire waa nin zakariya ibnu yaxya laydhaah ninkaas baa u dhaxeeya abu muscab iyo marka la eego nasaa-i waana nin khayaadu sunna kitaabka nasaa-i mooye kutubta kale aan riwaayaba kubalhayn bal haddaba nin saasa weeye muwada horeba waan usoo sheegnay riwaayaad kala duwan buu leeyay macnaa muwadaa imika muwadayaasha inoo yaalla muwada keliya maaha yaxya ibnu yaxya laysi waa ka ugu mashhuursan maxamed ibn xasan ashaybani waa madbacaysan yahay qacnabikiisa iyo abu muscabkan muwadaiu soo ziyaadaba le isagina waa la madbiciyo risaala madbacaysay waa kitaab madbacaysan muwadaiisu macnaha waxaan uga jeednaa waa riwaayadiisiyo kolkol bay riwaayaadka wax isla dheeraadaan oo isagaaba ziyaado laba la idhahaa abu muscabkan kitaabkiisu waana kitaab madbacaysan haddaba waa ruwaada muwada baan leeyahay riwaayaadka muwada nin kaba mid ah kitaabkeena bay noqotay xadiidkan unbu ku leeyahy wax kale kuma laha muslim xadiidkan unbu ku leeyahay wax kale kuma laha haddaba xa waxadaanaa yaxya bnu yaxya atamimiyu walafdu lahu lafdiga waxaa le yaxya lafdiga inoo soo socda qaala wuxu uhi qultu limaalikin malik baa waxaan ku idhi xadaaka sumayun can abi saalixin can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala xadaaka istifaamtii baan qadaraynaayo horeynu usoo aragnay imaam malikna waxa badnaydba in lagu dul aqriyo ee in isaga laga maqla aad bay u yarayd waa aqrintii lagu dul aqriyaye xadaaka xadaaka ma waxa kuu waramay sumayun sumayi baa kuu waramay can abi صaalixin can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala inuu yihi asafaru safarku qidcatun waa gobol iyo qidco iyo in min alcadaabi cadaabka ka mid ah maxay sababtu tahay yamnacu axadakum waa jumlo istinaafiya istinaaf bayaaniyo istinaafka bayaanigana waxa idhaahan waa ka su-aal muqadara jawaab u dhaca oo iyadoo laba yihi halkan lima daalika maxay taasi uu qadco cadaaba u yahay jawaabtii baa tan oo dee markaasoo waa istinsan caadif iyo waxyaalahaas ma imanayaan waa tan had iyo goor istinaafka bayaaniga waxay ka cabiraan ba arrintiisu taa tahay su-aal muqadara ayuu jawaabteeda dhacaa yamnacu wuxuu u diidayaa axadakum axadkiin nawma hurdadiisii waa hurdadiisii inu halaag ugu ledo siduu markuu gurigiisii joogay u seexanaya nin musaafir uma seexanayo waa kamaalkii uun dee kolle waa seexanay layne wadacaamahu cuntadiisiio dee cuntadii uu gurigiisa iyo halkii uu deganaayo beledkiisii uu ku cunaya hadduu musaafir yahay iyadana waxa weeyaan tii oo kale ma noqonayso waa kama washaraaba wixii uu cabayeyna waa u diidaya oo san buu dee u noqday qidco cadaab oo adigu dee kolle waa garanaynaayo mashaqada safarleya xataa safarkeenun safaradoodii hore lamid ahayne ruuxu wasiilada iskaba degdega badan uu raacayo haddana arrimahani way wada jiraanuun mashaqadii way jirta kaa diyaaradda raacayaana mashaqo haba noqota mashaqadiisu inuu saacado badan wadaaro taagnaado ilaa diyaaradii uu sugayo ama in badan uu kuba raago wakti dheer ay ka qaadato oo isagoo meeshii yarayd meel saaca diyaaradii usoconaysa laga yaaba haddana inta madaaradii inay dhowr saacadood kuba qaato ku jactado oo kolley kaasna jactad ma waayo waa qadco cadaabadin saa rasuulka ilaah yihi haddaba muxuu yihi asafaru qidcatu min alcadaabi yamnacu axadakum nawmahu wadacaamahu washaraabah kolley imaamkuna wuxuu ku fasiraya macnaa kamaalkeedii waa hurdadii dhammayd cuntadii dee macaansiga iyo taas ahaydba iyo ta ayay u diideysaayo waayo mashaqa ku sugan tacab koreel iyo qabow iyo guuragal iyo cabsi iyo dadkii asxaabtiisii eelkiisiiyo taasoo uu kaba tegay iyo nolosha adag adigu dhibkaasaa ku sugan kolley safar waa qidco cadaabeedoo waxaan filayaa inaanu tafsiir dheer uma baahnayn waxay soo naqliyeen imaam alxarameyn raximah llahu tacaala markii aabihii dhintay aljuwayni cabdullahi bni yuusuf oo imaam isna ahaa aabihii meeshiisiina uu fadhiistay si uu dee dersigii halkii uga wado ayaa su-aasha ayaa la weydiiyey o layihi lima kana safaru qidcata min alcadaab waana yar yahay markaasa adbu u yaraana adigu lakin de waa ninka aqoon kala markaasaa jawaabtiisi maxay ahayd degdeg ahayd isagoon fiirsa lahayd liana fiihi firaq alaxbaab waxaa ku sugan safarkii dadka jeclayd ehelkaagii ha noqoto asxaabta hadaad ka tagto oo dee waa waxsho qariibnimo kelinimo iyo waxyaalaha kugu imanaya waa n taasna waa qeyb kaleo iyaduna cadaabkii iyo dhibtii ama mashaqadii u dhahaa safarku kaba mide marka rasuulka ilaahi muxuu yihi faida qadaa marka uu guto axadukum axadkii nahmata waa xaajadiisii wadarkiisii ujeedadii uu tegey min wajhi waa qasadkiisa waa jihada uu safray weeye waa meesha uu safray iyo wijhadiisa markuu ujeedadii uu ka lahaa iyo maqsuudkiisii uu dhamaysto falyucajil ha dedejiyo waa arujuuca sida laftiba arujuuca ila ahli weye falyucajil ha dedejiyo ila ahli macnaa arujuuca ila ahli laabanka uu ehelkiisa u laabmayo o dhaksaa isaga laabma oo kol haddii u qaradkiisii guto muraadkiisi u dhammaado hore dabcada cadaabkaa weeyaane hore reerkiisii ha ugu laabmo qaala wuxuu yihi qaaladan waa imaam malik baa leh nacam haa kolley halkana dee waataynu marar kala duwan soo maray kolkol isagoo aanay intaasi la socono soo aragnay kuwii lamidkaa macnuhuna waa maxay markuu yihi yaxya xadaaka sumayun can abi saalixin bu muxuu leeyahy qaala nacam ha macnaa xadaanii sumayun ha si aad sheegaysaa way jirtaa ana iqraarkii ruuxa lagu dul aqriaya uu qiranayay taas shardi maaha laakiin way roon tahay un oo dee barkood waajib ha kaba dhigeen laazim ha kaba dhigeen bal markaa xadiidku kolley macnihiisu waa inoo cadiya waa taase baabu karaahati turuqi waa guuragal karaahadii ayuu baabkiisii yahay wahuwa manaa guuragal lagu yimaado weyo reerkii loogu yimaado iyadoon lagu filahayn wahuwa dukuulu allaylan laylan wey turuqii baa macnihiisu taa yahay waa gelidii lasoo gelaye la imanayey laylan habeen iman warada ruuxii ka yimi min safarin ruuxii dee saaka reerkiisii kasoo baxay ee shaqo tegay shaqadiisa aan kaba soo hoyne habeenuu soo hoynayo kaa looma jeedo ninkani safar buu ku maqnaa waktigeennana waa tan ilaahay dhib yareeyey wasaaishii itisaalka ruuxa hadduu reerkiisii lasoo haduu ihaa caawan imanaya isaguna dhib ma laho diyaar baa loo yahay ee waa ruux maqnaa muddo maqnaa oon la filahayn oo gurigiisii un lama filaan dee dhibaabtii kusoo garaaca un habeennimo kaas haddaba karaahadeedi ama nahyintii halkaa kuba timi ayuu baabkeedii yahay xadaثnي abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna يزيد بن hاrوn عan hmam hmam بn yaحyى الcawdi weeye عan isحاq بn cabdاللahi بn abي طلحةa عan aنس بn maliki ana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم kaana wuxuu ahaa laa ydrqu midaan u iman ahlahu ehelkiisa leyla habeennimo umu iman jirin waa markuu safr ku maqan yahay ou safarkii kasoo noqdo guriga ma iman jirin ama magaaladaba ma soo geli jirin waqti habeen ah kolley yadruquna macnaa waa imaatinka habeennimo ayaa duruuq laba yidhaahaa leylan markaa adkayn iyo idaaxun bay noqonaysaa haddii se riwaayada inoo dambaysa leylan ay ka maqan tahay duruuqu waxa weeye waa imaatinka habeennimo ruux kastoo habeenka yimaadana daariq way yidhaahaan kolkol dee wax ka acamsanna way uba isticmaalaan waxaabay barhkood yidhahaan waxa daariq loo yidhah ama duruuqa uu kaba yimi ee ruuxii habeennimo yimi dadkii oo seexda yimi wuxuu u baahanayaa darqi iyo albaabkii inuu garaaco tan baaba duruqan ama sanka habeenkii yimaada daariq loo odhanaya ama duruq uu kaba yimi haddaba rasuulka ilaahay habeen uma iman jirin haddii uu madiine lagu soo dhawaado halkaasuu degi jiray si dadku ay u diyaargaroobaan oo looga war helo wakaana waxaa yaatihi mid yimaada gudwatan aroor buu iman jiray waa gelmaa cashiyatan galab oo de cashiina waa maa bacda zawaal waa intaana laakiin habeenkii la gelin weeye adugu marka aan laga warhayn ama gelin dambuu iman jiray iyadoo laga sii war helay inay imanayaan ama gelin horuu iman jiray laakiin habeenkii un aqalkii iyadoon la filahayn muu iman jirin xikmadda ama waxa lainoogu diidayo taasna xadiidka inooguba iman doontaan وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna cبدالصمد بن cبdالوارث qال xadثna همام qال xadثna اسحاq بن cبداللahi بن أbي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غayr أنه qاal wuxuu hi markii hore waxa hmaam ka warinayey يزيد بن هاrون imkana waxa ka warinaya cبدالصمد بن cبdالوارث labadooda ay udhaxaysaa riwaayadooda فرقyo kii hore waxaan soo aragnay riwaayadu waa xadiidka haddee marfuuca ahbe kaana laa yadruqu ahlahu waa riwaayada yaziid ibnu haaruun can hamaam laakiin riwaayada muslim markay noqoto cabdusamad can hamaam maxay tahay kaana laa yadkulu waa dee ilaa ahlihi leyla weeye ehelkiisa habeennimo uma soo geli jira waana isla macnoon intaasay ku kala duwan yihiin xadiidku waa kii hore xadaثnii ismaaciil bnu salimi qaala xadaثana hushaymu qaala akhbarana sayaar xa xadثna وxadثna yaحyى بن yaحyى lفd lah qال xadثna هushayم عan سyاr عan الشhacbiي عan jaaبir بn cabdالlahi qaala inahu qaala xadiidku waa xadiidkan iyo duruqdiisunbaa inoo dambaysa khalaas saasaana bal qeybtii marka la eego imaaro iyo ay noogaba dhamaan doontaa bidn الlahi taعaalى raqam baa ii yaala toddoba boqol iyo شhan iyo toban raqamka waa kitaab الsalaad markaa raqamka toddoba boqol iyo شhan iyo toban waxaa macnuu yahay xadiidkani waa mukarare halkaasaynu kuba soo maray ficlanna san umaynaan soo marina halkaa xadiidka asalkiisaan kusoo maray waa xadiidkii jaabir ee rasuulka ilaahayna uu awrka kaba iibsaday halkan raqamkan uu leeyahna waxaa eedun inuu yihi rasuulka ilaahay baan deyn ku lahaayo markaasaan ugu imi deynkii buu isiiyey welina waxba wuu iigu daro waxbuu iigu daray masaajidkaanun ugu soo galo wuxuu igu yihi laba ragcadood tuko waa intaas baynu kaba soo maray ee xadiidku intaa ahayd qidcay ahayd ina ka dambeeyena waan soo aragnay oo awrkiisiiy waxyaale kuba tacalluqsaneen beec laakiin beec hortiina nikaax baan kusoo aragnay rasuulka ilaahay marka ay soo noqdeen inuu weydiiyey oo uu ku yidhi ma inan baad guursatay mise dee haweeney sayibaad guursatay iyo markii dambe inuu intan sheegay inuu rasuulka ilaahay noo diidi jiray inan ama dee uu odhan jiray hagelina habeenimaha u gelina intan iyada nikaax ama kitaab ridaac baynu kuba soo aragnay beec waxbaan kaba soo aragnay macnaa waa riwaayaadki xadiidka bukhaari soddon meelood inka badan uu isagoo googooyo isba kusoo arooriyo taas weeye waxaan leeyahay un raqamkan inoo yeela maaha inuu san aynu ugu soo aragnay asalka xadiidkan xadiidkaa jaabir warinayay ee xadiidkiisii ahaa safarka iyo markaa awrkii iyo wixii kuba tacalluqsanaa ayaa taa laakiin intan kaga soo marray intaas bay ahayd halkaa kagaba sugnaa raqamkan wuxuu yihi markaa haddaba saxaabigani kunaa maca rasuuli llahi sala allahu alay wasalam fii gazaatin falama qadimna lmadiinata madiina marka nimaan dahabnaa tagnay aan doonay weeye linadkula inaanu gallo waa habeenna way ahayd faqaala wuxuu ihi amhilu mede waktigaas malaa wakti galabaabay ahayde amhilu u kaadiya oo suga weeye xataa nadkula ilaan kaba galayna leylan ay cishaan waa ceesho waktigan ceeshaayiga maxaa uu rasuulku taa u yihi kay tamtashida si ay u feedhato ashacisatu tii basaasnayd watastaxida ay uba dee isaga suuliso ama xidaad dee ha isticmaasho madiil ama wax kalabe almugiibatu tii laga maqnaanaa macnaa u diyaar garoodo dee ninkeedan imanayo hadday timahoosiyo waxyaalahaasi ku yaaleen ay isaga sii nadiifiso oo isaga sii suuliso bal xadiidka horta mid waa qeyb oo ah rasuulka ilaahay wuxuu inoogu diiday ruuxii maqnaaye ehelkiisii ka maqnaaye aan laga ogeyn muddana maqnaa inuu habeennimo un reerkii on ka warhayn uu soo galo ee waxaa dhici karta dumarku markaa laga maqayenin inay u joogin sad markaa rag ay u joogaan ay isu nadiifiyaan ay dee quruc ziinadoodii waxay u ilaaliyaan umaba ilaaliyaan haweeneydiioo dee aan cidi u dhoweyn oo nin ag jooginoo basaasaysan oo dhici karta inay waxyaalo ama timahoosiyo ay iskaba jiraan ay baxayn inuuba yimaado taasi ay keento xaaladaa uu ku arkay in isagii nufro iyo meeshii kala fogaansha iyo isagii oo ay dhici kartaba halkaa guriga uu kuba burburo daba waa masaxa intaas iyo rasuulka ilaahay isagoo ilaalinaya waxaa dadka had iyo goor mawadadooda iyo jacaylkooda iyo ulfadooda ay ku baaqi noqonayso waa isagoo meesha ka saaraya wixii infiraar ama kala dheeraan iyo nufro iyo didmo keenaya ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh amray laakiin cibaara inoo taala xataa nadkula leyla ay cishaan bal waa cibaaro aan axaadiisa dambe markan geerno aan la yar eegi doono xdثna محamed بن msن qال xadثnii cabdالصmd qال xadثna شhucbaة عan سyاar عan cاamiri وshacbi عan jaaبiri qala qala rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم إida qadima axadkm axadkin hadduu yimaado leyla habeen ou habeen magaaladiisii yimaadiyo halkii degaankiisii falaa yأtiyana yaanu u tegin ahlahu reerkiisa طruqa gurogal yaanu ugu tegin isagoon laga warayn haddii laga warhayo la sugayo dhib ma laha xatىa tstaxida waa kay tastaxida si ay waa min alixdaad weeye oo ama isticmaal xadiid oo almusa almugiibatu almugiibana waa haweeneydii laga maqan yahay almugiibatu iyo almugiiba ama almugiibu intaba way isticmaalaane waa haweeneydii ninkeedu kaba maqnaa waa tii laga maqnaa ee dee ninkeeda ka dheeree muddo ka maqnaa waa muddu ka maqnay maaha nin habeen iyo laba maqnaa muddo kaba maqnaa saas daraaddeed aan iyada isyar markaa xagga tandiifkeeda iyo jaanibkaa isyar dhigatay say u diyaar garowday isaga suuliso hadday wax u baahan tahay dee timaha hoose isagaba suuliso watantashida ay u feedhato ashacisatu tii basaasaydo inay isu sii dhalaaliso inay ninkeedu isu sii nadiifiso bal taasi ay u dhacdo xaaladaas ee iyadoo haweeneedu iska warla unoo dhici karta umuurahana inay jiraan ruuxyanu usoo gelinun si aanay dee arrinta aan tilmaamay aanay qoyskii uguba iman waxadaanii yaxya bnu yaxya qaala xadaana bal intaanan gaarinta kale waa riwaayaadune laftiga idaa qadima axadakum leyla falaa yaatiyana ahlo macnaa habeennimo in lasoo galo rasuulka ilahi uu diiday laftigan imika inoo horeeyeyna amhiluu xataa nadkula leylan ilaan habeennimo gallo n waa maalin bay soo gaadheen dhulkii markaasuu leeyahy ilaan habeennimo gallo ukaadiyo ina suga oo ukaadiyo hagelina taas buu leeyahay marka labada riwaayo waxaad moodaa dee inay waxyar dhexeeyaan lakiin xaafid ibn xajar baa raximah llahu tacala yidha horta xiishaa-an tan tafsiirka lafdiga inoogu sugan xadiidkay la socotay waa fii nafsi lkhabare imaka kama dhigayno wax mudrajoo raawi xaggiisa dambe kaba yimi labada sia lagu jamcinayaana buu leeyahay amarkaa ah imaka halkan habeennimo hala galo waa kan aan hore iyo arrintan aan nahyigan ah yaan habeenkii lasoo gelin waxa adigu arrintu ay tahay sidan kuba jamcinaynaa waa haddii habeenka bilowgiisii ay tahay warna horeeye eeg waa qaafilo dhan oo soo noqoto warkii waa horeeye habeen bilowgiina way tahay waa tan cishaan be taasi waa tan bay xaalada noqonaysaa amaa nahyigu wuxuu noqonayaa ama habeenka dhexdiisii ama marka aan laga warhaynba ayuu noqonayaa haddii ruuxa ehelkiisu ay ogyihiin inuu yimi dee dhib malaha hadduu waktigaa uba yimaado waana xaalada siday kuba xambaaranta hadiyo goornaba safarada badan rasuulka ilaahay la socday dad badan kulansanayay dee markay soo dhow yihiin iyo markay magaalada korkeeda yimaadaanba waa laga warherayay markaasu uu yihi wakti siiya ay dadki ku diyaar garoobaan dumarka ku diyaar garoobaan marka habeenkii in la galaa dhib malaha marka ogaanshuhu uu jiro waxadaanaa maxamed xadaanii yaحya بن xabibi qal xadaana rwx بn cbaadaةa qal xadaana شhucbaة qal xadaana sayaar bhada isnaadi mil وxadaana mحamed بn bashaari qal xadaana mحamed bn mxamed yni bn jacfari qal xadaana شhucbaة عan caaصimi عan الshacbiyi عan jaabir bn cabd الlahi qal anahu qaal nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi uu nahiyey idaa adaala ee tana waa qeyd inoo soo koray oo muhima idaa adaala hadduu dheereeyo alrajulu ninku alkaybata maqnaashaa uu reerkiisa ka maqan yahay ma haddee nin saaka baxay oo caawa usoo noqonaya ama aan meel dheerayn tegay oo kollay la filayo inuu caawa yimaado ama habeen dambe yimaado taas ee mudduu ka maqan yahay itisaalaadkana may jirin oo hore layskama warheli jirin haddaba axadkiin hadduu kaybada dheereeyo an yaatiya wuxuu nahiyey an yaatiya inuu u yimaado ahlahu ehelkiisii duruqan ha sugo waagu ha beriye inuu guuragal uguma yimaado waxadaanii yaxya bnu xabibin qaala xadaanaa rawxun qaala xadaanaa shucbatu bihada isnaad وxadثna abubkr بن abi shaybata qaala xadaثna wakiic can sufyaan wahawri can muxaaribin can jaabirin qaala nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi uu nahiyey an yadruqa الrajulu ahlahu layla waa iska idaax iyo ta'kiidu an yadruqa inuu u yimaado habeenimo arajulu ninka ahlahu laylan laakiin markaan laylan la fasirayno an yadruqa imaata ninkuba dayso an yadruqa inuu yimaado arajulu ninku ahlahu laylan habeen uu yimaado waa nahye isagoo safar dheer kaga maqnaa yatakhawalhum waa isagoo dalbaya bal khiyaanadooda macnaha hubsanayo waa nin isla bal wax kaa qarsoon oo tuhmaa jirtay shaki baa jiray adigaaba dee khiyaamo iyo waxyaalo iyo malaa cid kale kuba tuhmayey waa isagoo habeennimo usoo galay sikada ugu soo gala isagoo qaradkiisu yahay bal wixii qarsoonaa aada faydid ama waxyaalo aada eegtid oo arrintiisu ay tahay oo uu eegayo bal inay khiyaansadeen iyo in kale aw yaltamisa ama se uu dalbayo cataraatin qaladadooda iyo zalladooda oo xataa bna ruuxii de qalad waa yeelan karaaye satrina waa jiraayo had iyo goor sharcigeenu intii wax la asturi kara ha laba asture bal waxa weeyaan laba arrimood baa jira walow lafdigan uu sufyaan odhan doono inuu xadiidkii marfuuca yayo in kale taas uu shaki kaga jiro ma garanayo u odhan doono midi waa si ay dee haweeneydii laga maqnaaye muddo laga maqnaaye aan iyadii isyar ilowday ay isu diyaar garowdo oy ninkeedii isu diyaariso taasi waa mid waa arrinta xadiidka inoola socoto riwaayaadkiisa arrin kalena way jirtaayo dee ruuxu inuu habeennimo ugu yimaado looguma diidayo khaasatan haddii tuhmo iyo shaki jiray ujeedadiisu hadday tahay aada bal maalan hubsatid oo bal wixii jira aad ogaatid oo hadday wax meelahaas kaga dambeeyeen aad aragtid oo kale arrinkaasi markuu yahayna satrigii iyo waxyaalaha shareecadu way faraysaaye arrinta caynkaasa inuu ugu yimaado habeennimona waa la diido waxaa la soo naqliyey iyadoo laba nin isagoo nahyigani yimi inay laba nin iska soo dhaafeen rasuulka ilaahay salawaatu ullahi amarki nahyigiisaasay yimaadeen labaduba gurigoodii ay uguma yimaadeen rag iyo maalinna waxaa lasoo naqliya o la yidhaha sababta nahyiga bu ahaa cabdullahi bn rawaxa habeen soo galay isagoo safar kuma maqnaayo haweeney ufeeraysa ayuu usoo galo nin baa u moodo sababtii buu qaatay waana haweeney ufeerhaysa oo kale de arrintaasna waa wax dhici kara markaasaa nahyigana yimi ba taasna riwaaya kuma timin iyo takhawana ayaltamis caasaraatin وxadثnي محamed بن المسنى qال xadثna cبدالرحمن qال xadثna سفyاn بhada الاسناaد qال cبدالرحمن بن مهدي ba wuxuu yihi qاl سفyاn سفyاn الthwrي laa أdrي ma garanayo hada waa intan ah yتkhawnm aw yltmis caثarاat في الxadيiثi xadيiثkii marفوuca inuu ku sugan yahay amla inaanu ku sugnayn yaعnي wuxuu ujeedaa an yتkhawnhm aw yltamisa caثarاatin riwaayo ka dambeyso intaa ka aamusayna waa jirtaayo suurtagal ay tahay intani tafsir dambe inay tahayba وxadثna محamed بن المسنى qال xadثna محamed بن jaعفri xa وxadثna عubayd للh بن معاadi qال xadثna abي qاla جamيiعا labadoodu waa mعاad بن mعاad iyo محamed بن jaعفr ba waxay yidhaaheen xadثna شhuعبة عan مxاarب عan jaaبir عan النaبي slى الlه عليه وsلم بkrاhati الطرuq in gouragal lagu yimaado ninkii sfr ku maqnaayo aan laga warhayn taas karaahadeed ayay wariyeen lakiin walam ydkur ma sheeginoo shucba riwaayadiisa yatahawanhum aw yaltamisu cataraatim waana kaa shakina kaga jiray sufyaan inuu marfuuc yahay inaanu ahayn oo tana malaa cadama rafci ay raajax yeelayso bal wallahu subxaanah watacaala acla waaclam kallay khaasatan kitaab limaara waa inoo dhamaaday